بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وعن قجلنا في كتاب الزكاة وعير فصل وأول نصاب الإبل نصاب كجيلة أول كيس وحوى خمس شن وفيها waxaana ku sugan shaatun ri ayaa ku sugan awalu nisaabi libil macnaha waa nisaabka geela meesha ugu horeysa ka bilaabmaya nisaabna horaan usoo marnay waa qadarka haddii ay xooluhu gaaraan zakadu ay ku waajibayso geelu markuu shanka yar yahay wax zakaa laguma laha markuu shan neef gaaro waxaa laga rabaa hal neef oo ariya wa fiiha shaatun wa fii cashrin toban neef oo geelana waxaa ku sugan shaataani laba ri wa fii khamsata cashara shan iyo toban neef oo geela waxaa ku sugan alaatu shiyaahin saddex saddex ri ayaa ku sugan wa fii cishriina labaatan neef oo geela arbacu shiyaahin waxaa ku sugan afar neef oo ariya wa fii khamsin wa cishriin shan iyo labaatan neef oo geela waxaa ku sugan bintu makhaadin qaalin sanad jir ah ayaa ku filan yani ayaa laga rabaa wa fii khamsin waxaa ku sugan wa cishriin bintu makhaadin qaalin sanad jira ayaa ku sugan oo macnaheedu waxa waaye waxaa waajibaya markuu geelu gaaro shan iyo labaatan in la bixiyo qaalin cumrigeeda ama sanadkeedu uu gaaray hal sano waxaa loo yaqaanaa bintu makhaad waxaana bintu makhaad loogu bixiyey hooyadeeda markaa riman midii rimaneed tay dhashay waay bintu makhaad macnaheedu waa sidaa haalibanna waxay yidhaahdeen markay hooyadeed riman tahay ayadu sanaday jirtaa wa fii sittin wa halaaiina soddon iyo lix waxaa ku sugan bintu labunin soddon iyo lix neef oo geela markuu geelu gaaro waxaa ku sugan oo sakadiisu ay tahay bintu labuun bintu labuun waa midda laba sano gaartay laba sano ay u dhammaato sanadkii saddexaad gelaysa waxaa la yidhahdaa bintu labuun waxaana loogu bixiyey haaliban hooyadeed caanay leedahay markaa labuunku waa mina labana laga keen bintu labuun sidaasaa loo yidhi laakiin da-deeda waxay culammadu ku sheegeen markay waa midday u dhammaatay bay yidhahdeen laba sano maa tama laha sanataan ayaa waxaa la yidhaahdaa bintu labuun wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix waxaa ku sugan xiqa waa maa tama laha halaatu siniin waa midda saddex sano ay u dhammaystirmataa waxaa la yidhahdaa xiqa waa qaalinta saddex jidhka ah oo saddexda dhammaysanaysa ama usii dhammaanayso waxaana xiqa loogu bixiyey liannahaa tastaxiqu turuuqu ljamal maxaa yeelay waxay markaa mudan tahay ama ay gaartay inuu awrku amaahiyo ayay gaartay abaahin awrka abaahintiisay gaartay markaasaa waxaa loo yidhi sidaa darteed xiqa wa fii ixdaa wa sitiina lixdan iyo kowna waxaa ku sugan jadaca jadaca maa tama lahaa arbacu siniin waa midda afar sano ay u dhammaystirmatay wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix waxaa ku sugan bintaa labuunin bintu labuun waa soo marnay soo maaha bintaa labuun waa labo bintu labuuna ku sugan markuu geelu gaaro toddobaatan iyo lix neef laba bintu labuuna laga rabaa wa fii ixdaa wa tisciin sagaashan iyo kow waxaa dhexdii ku sugan oo laga rabaa xiqataani laba xiqaa laga rabaa xiqadu waa midda hadda soo marayna waa midda dhammaysatay saddex sano wa fii mi'atin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo kow iyo labaatan waxaa ku sugan halaatu banaati labuun saddex bintu labuuna laga rabaa markuu geelu gaaro boqol labaatan iyo kow uma fii kulli arbaciin kadibna afartan kasto waxaa ku sugan bintu labuun wa fii kulli khamsiina xiqa geelu markuu gaaro boqol kow iyo labaatan wixii ka shisheeya afartan iyo kontona loogu xisaabinayaa mar walba afartan walbana bintu labuuna laga rabaa konton walbana waxaa laga rabaa xiqa wixii ka sarreeya boqol kow iyo labaatan wixii boqol kow iyo labaatan neef ka hooseeya sidii lasoo sheegaa laga rabaa wixii la bixinay ariga ilaa meequu gaaraya ilaa labaatan iyo shan wuxuu yidhi wa fii cishriina arbacu shiyaahin maya waa ilaa labaatan waay mar hadduu geelu labaatan dhaafo waxa la bixinayo waa geel wixii labaatan iyo wixii ka hooseeya ah waxa la rabo waxa la bixinayo waa ari shan neef markuu gaaro waa hal neef oo ariya waa ri markuu gaaro toban neef waa laba ri markuu gaaro shan iyo toban neef waa saddex ri markuu gaaro labaatan neef waxaa laga rabaa afar neef oo ariya hadduu gaaro shan iyo labaatan neef oo geela waxaa la bixinaya waa geel geeliyaa markaa da-diisu kala duwan tahay shan iyo labaatan neef markuu geelu gaaro waxaa la bixinayaa bintu makhaab oo la yidhi waa sanad jir markuu gaaro soddon iyo lix neef ilaa uu ka gaaraayo soddon iyo lix shan iyo labaatan ilaa soddon iyo lix cadadaa udhexeeya soo maaha cadadkaas udhexeeya waqsiyaa loo yaqaana alwaqsu wax zakaa laguma lahan geela iyo xoolaha markii laga hadlaayo tiradaas dhexda ku jirta wax zakaha kusoo ziyaadaya ma laha intii horaa la bixinaya shan iyo labaatan neef lix iyo labaatan neef soddon markuu gaaro soddon iyo kow soddon iyo labo soddon iyo saddex intaasoo dhan maxaa la bixinayaa yaa bintumakhaadkaa la bixinaya ilaa uu ka gaaro soddon iyo lix neef soddon iyo lix markuu gaaro waa isbedelaya waxa la bixinayo bintumakhaad waa ka bedelmaysa maxay noqonaysaa bintulabuun soddon iyo lix ilaa afartan iyo lix inta u dhaxaysa bintulabuuntiyaa la bixinaya markii la gaaro afartan iyo lix waa isbedelaya maxaa la bixinaya marka xiqaa la bixinaya lixdan iyo kow ilaa laga gaarayo toddobaatan iyo lix jadacaa la bixinaya lixdan iyo kow marki wixii ka sarreeya jadacaa la bixinaya ilaa aa ka gaarayso toddobaatan iyo lix inta u dhexaysa jadacadaa bixinaysa ilaa ay toddobaatan iyo lix laga gaaro toddobaatan iyo lix markii la gaaro waxaa la bixinayaa bintaa labuun wa fii sittin wa sabciin waa bintaa labuun toddobaatan iyo lix wixii ka bilowda bintulabuuna lagu leeyahay ilaa laga gaaro ixdaa wa tisciin marka ixdaa wa tisciin la gaaro sagaashan iyo kow waa isbedelaya waxay noqonaysaa xiqataan saasaa lagu wadayaa ilaa uu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow neef oo geela halkaa markuu tago waxaa laga rabaa halaathu banaati labuun boqol iyo kow iyo labaatan saddex bintulabuunaa la bixinaya intaa wixii ka sarreeya afartan walbana waa bintulabuun konton walbana waa xiqa afartan walba iyo yani bintulabuun oo noqonaysa bintulabuun waa soo marnay konton walbana waxay noqonaysaa xiqa mar walba waa xisaabinay marka maalan hadduu noqdo boqol iyo soddon neef oo geela boqol iyo soddon neef maxaa laga rabaa oo la bixinaya boqol iyo soddon neef waxaa la bixinayaa hal xiqo iyo laba bintulabuuna la bixinaa maxaa yeelay meeqo kontonaa ku jirta meeqo afartanaas ku jirta boqol iyo soddon kontonka koowaad waa xiqa soom lama dhihin fii kulli khamsiin waa xiqa haddii kontonka labaad aan ku darno maxaa noo soo haraya markaas soddon lama rabo in konton labaad in soddon noo soo hara lama rabo kontonka koowaad markaa xiqo bixinno maxaa soo haray konton markii laga jaro boqol iyo soddon siddeetanaa soo hartay soo maaha siddeetanka laba u qaybi waa afartan iyo afartan afartan walbana maxaa laga rabay bintulabuun idan laba bintulabuun iyo hal xiqaa ku jirta boqol iyo soddon hadduu gaaro waa laba bintulabuun iyo hal xiqaa ku jiraysa boqol iyo afartan hadduu tago meeqo xiqaa ku jiraysa laba xiqa iyo iyo hal bintulabuun maxaa yeelay boqolkii waa konton iyo konton waa laba xiqa maxaa soo haray afartanaa soo haray waa hal bintulabuun hadduu gaaro boqol iyo konton saddex xiqaa ku jirta markaan ila waa saddex kontonaad wa markaan oga saddex xiqaa la bixinaya hadduu gaaro boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan afar afartanaad waaye markii la yidhaha boqol iyo lixdan soo ma afar afartanaad afartankiiba maxaa laga rabaa bintu labuun idan arbacu banaati labuunaa ku jirta boqol iyo lixdan waa afar afartanaad waay afartan walbana waxaa la yidhi waxaa laga rabaa bintu labuun waa afar bintu labuun waay boqol iyo toddobaatan markuu tago waxaa ku jirta hal xiqa iyo saddex bintu labuun markuu boqol iyo toddobaatan uu tago hal xiqa oo kontona iyo saddex bintu labuun maxaa yeelay saddex afartanay noqonaysaa inta soo hartay boqol iyo siddeetan maxaa ku jira way iska caddahay waa laba xiqa iyo laba bintu labuun maxaa yeelay siddeetanku waa laba afartanaad boqolkuna waa laba kontonaad konton walbana waa xiqa afartan walbana waa bintu labuun waa laba xiqa iyo laba bintu labuun waay boqol iyo sagaashan saddex xiqo iyo hal bintu labuun waay markii boqol iyo sagaashan la tago maxaa yeele waa saddex kontonaad maxaa soo haraya markii saddex kontonaad la gooyo hal afartanaa soo haraysa idan waa saddex xiqo iyo hal bintu labuun laba boqol laba boqol markii la tago labada fariido waa sinaanayaan waxaad bixinaysaa shan bintu labuun ama afar xiqo markii laba boqol ay tagto waxaad bixin kartaa shan bintu labuun ama afar xiqo afar xiqo markii la leeyahay maxaa loo qaybiyey konton kontona loo qaybiyey marka shan bintu labuun la yidhaahdana waa shan afartanaad waa afartan meelood yacni shan meelood oo min afartana meeqay noqonaysaa waa laba boqol idan khamsu banaati labuun calaa kulli xaal waa tusaalo sidaasaa ku wadaysaa afartan walbana waa bintu labuun konton walbana waa xiqa markuu ka saro maro boqol iyo kow iyo labaatan markuu ka saro maro boqol iyo kow iyo labaatan wixii ka hooseeya waa la soo sheegay wixii ka saro mara fii kulli arbaciin bintu labuun wa fii kulli khamsiina xiqa adiga mar walba tirada marka saasaa isku barbardhiga meeqo kontonaa ku jirta meeqo afartanaa ku jirta inta afartanay ku jirtana waxaa ka dhigaysaa bintu labuun mid walba kontonnadan mid konton walba waxaad ka dhigaysaa xiqa waa la fahmaa u malaynaa wuxuu yidhi marka uma fii kulli arbaciina bintu labuun arbaciin walba waxaa ku sugan bintu labuun oo ku jira wa fii kulli khamsiina konton walbana waxaa ku sugan buu yidhaahday xiqa arrimahan uu sheikhu sheegay raximahullah oo nisaabu libla waxay ku jirtaa xadiidu abi bakrin radia allahu canhu waana xadiidka loo ictimaado ansibat zakaa yacni nisaabyada zakada fi dahabi walfida wa fi lmawaashi intaba geela iyo ariga iyo lo-da saddexdaba xadiidkaasuu ku yimid waana xadiid saxiixa xadiidkaasayna ku caddahay ansibada iyo sida maaragta nisaabyada zakada yacni loo bixinayo ama loo qaybinayo xadiidkaasa asal u ah shaarixa ama saaxibu tadhiibna wuxuu ku sheegay xaashiyadiisa hoose ama tacliiqiisa hoose oo wuxuu yidhi jaءa fi kitaabi abi bakrin radi allahu canh wuxuu ku yimid buu yidhi kitaabkii abu bakr radi allahu canh fii arbacin وacishriina min اlbil famaa duunaha min alhanam min kuli khamsin shaa xadiidka abi bakr radi allahu canhu waxaa ku jirta fii arbacin وacishriina min اlbil labaatan iyo afar oo geela ka mida famaa duunaha iyo wixii ka hooseeya min alhanam min kuli khamsin shaa min alhanam ayaa laga bixinaya macnaa arigaa ku sugan min kulli khamsin shan shan walbana shaatun ri ayaa ku sugan shan walboo ka mida neef arigaa la bixinaya fa idaa balaqad hadday gaarto khamsan wa cishriin ilaa khamsin wa halaatiin fa fiiha bintu makhaadin unhaa unhaa waa iska xoojin waay oo ilaa mar haddii bintu makhaad la yidhi waa unhaa fa idaa balaqad hadday gaarto buu yidhi sittan wa halaatiina ilaa khamsin wa arbaciin fa fiiha bintu labuunin unhaa fإida balغat sita وarbaciina إlى sitiin fafiiha xiqaة daruqaة اjamal daruqaة اljamal waxay tawdiix u tahay kelimada xiqa macnaheeda daruqaة اljamal waa mirka waa midda macnaha owrka uu abaahinayo ama gaartay inuu owr abaahiyo midda gaartay waa da ahaan faإida balغat hadday gaarto waaxidaة وsitiina إlى hamsi وsabciin fafiiha jadaca jadaca ku sugan waa afar jir waay jadaco wax ka weyn kuma sugna ansibada geela markii la bixinayo geela markii zaka la- neef geela zaka ahaan loo bixinayo da-da ugu weyn waa jadaca faidaa balagad yacni sita wa sabciina ilaa tisciin fa fiiha bintaa labuunin laba bintu labuuna ku jirta yani hadday gaarto toddobaatan iyo lix ilaa sagaashan faidaa balagad ixdaa wa tisciina hadday gaarto kow iyo sagaashan ilaa cishriina wa mia fa fiiha xiqataani daruuqata aljamal laba xiqaa ku sugan فإذ- فإذا زادت على عشرين ومئة هذه كزائد بقول لباتا ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبن قفكي أيسا لجر معيس إلا أفر نيفو جيل مويانة فليس فيها صداقة صداقكم الصغنى إلا أن يشاء ربها إلا أنك إسكال إنو دون وحسك صدقة إستمويان شن نيفو جيل وحي كهوسية يعني قفك هدوسا هيسا ilaa afar neef mooye wax kale ma haysto neef shanaad ma haysto zake miyaa lagu leeyahay waajiba zake waajiba laguma lahan ilaa an yashaaa rabbuhaa maxaa laga wadaa bimacnaa hadduu asiga doono inuu wax sadaqaysto sadaqadu mar walba waa furan tahay mar walba qofka hantidiisa wax ka sadaqaysan kara ayadoo nisaab gaarin laakiin sadaqo waajiba oo zake ah laguma lahan haddii geela uu haysto afar neef yahay uu shan uusan gaarsiisnayn فإذا بلغت خمسا من الإبل هدي أي جارتو خمسا من الإبل شن يعني ناف وقيلة كم ففيها شاة رئيا كسغا إلى آخر حديث كوار حديث أبي بكر رضي الله عنه لكن قسم كان يقيبتان وقيبتا كسابسا زكاة الإبل يعني قيلة زكديسة وحنو إيمان دون الله أضع إيا أريغا أيغانا وماركت النساب كوضع إيا وحيابها لقب حين فصل وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبدا فقس وعن كجرنا في كتاب الزكاة وعن رؤوس قادني نصاب الإبل ودهانا وعن كجرني الزكاة في بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام وسدح نوع الإبل والبقر والغنم أب- الإبل نصابkiisa iyo waxa la bixinayo waa soo marno fasligana wuxuu ku saabsan yahay albaqar nisaab albaqar yacni lo-da nisaabka haddii ay gaarto zakadu ay ku waajibayso qaala wa awalu nisaabi albaqari lo-da nisaabkeeda awalkiisu halaaثuuna waa soddon wa fiiha waxaana ku sugan tabiicun wa fiiha ay fi halaaثiin waxaa ku sugan tabiicun dibi sanad jir ah wa fii arbaciina afartankana waxaa ku sugan musinna sac laba sano jira almusinna waa maalaha sanataan waa saca labada sano jira ayaa waxaa la yidhahdaa musinna wa calaa haadaa arrinka abadan weliga faqis uga qiyaasa weyr arrinkaa weligaa uga qiyaaso bimacnaa sidaa ku wad macnaheeda waxaa waaye fii kulli khamsiin yani waxaan leedaha fii kulli arbaciin waa musinna wa fii kulli halaaثiin waa tabiic weligaana wuxuu yidhahda sidaa uga qiyaaso maalan haddii uu qofku haysto ama uu leeyahay lixdan neef oo lo ah meequu bixinayaa waa soddon iyo soddon soo ma wuxuu bixinayaa waa tabiicaan hadduu siddeetan haysto ama uu leeyahay wuxuu bixinayaa musinnataan konton haddii uu haysto konton neef oo lo ah waa musinna macnaha waxa waaye afartan ilaa lixdan laga gaarayo waa musinna afartan iyo lixdan maxaa u dhaxeeya tobanaa udhaxaysa soo maaha tobankaasi waa waqs laa zakaata fiih aa wax zakaa laguma lahan waqsi baa la yidhaha oo zake laguma lahan ilaa lixdanka laga gaarayo macnaha waxaa laga wadaa tobankaas dheeraadka ah waxba soo siyaadin mayso wixii afartanka la bixinaya la bixinaya kontonka markuu lixdan gaaro waa laba tabiic ama tabiicataani tabiicu iyo tabiica midba midka kale maqaamkiisuu gelayaa tabiicu waa dibi sanad jira tabiicaduna waa sac sanad jira oo sanad jira toddobaatan neef hadday lo-du noqoto meeqaa laga rabaa tabiicun waa musinna maxaa yeele toddobaatan waa soddon iyo iyo afartan haddii ay gaarhaan sagaashan neef maxaa ku sugan sagaashan saddex tabiicaa ku sugan boqol haddii uu noqdo laba tabiica iyo iyo hal musinna boqolku waa laba tabiica iyo hal musana waa soddon iyo soddon iyo afartan boqol iyo labaatan afar tabiicay noqonaysaa ama saddex musina laga dhigaya labada waa noqon kartaa boqol iyo labaatan afar meelood markaa u qaybiso meel walba waxay noqonaysaa soddon markaad u qaybiso saddex meelood maxay noqonaysaa waa min afartan marka meeshaan saddex arba afar tabiicana waa la bixin karaa saddex musinnana waa la bixin karaa labada miduu doono ayuu bixinayaa waxaa u dhaxeeya ee tirada ah waa waqsigo wax zakaa laguma lahan toddobaatan ilaa siddeetan laga gaarayo siddeetan ilaa sagaashan ilaa boqol waxaa la yidhahdaa waqsi cadadkaas u dhaxeeya cadadkaas u dhaxeeya wax zakada waxba ku ziyaadin maayo waxba kusoo kordhin maayo faslun wa awalu nisaabi alghanam nisaabka ariga awalkiisu arbacuuna waa afartan wixii afartan neef ka yar ee ariga wax zakaa laguma lahan nisaabka zaka nisaabka arigu wuxuu ka bilaabmayaa afartan neef labaatan wax zakaa laguma lahan soddon neef wax zakaa laguma lahan soddon iyo shan soddon iyo sagaal ilaa afartanka u buuxsamo markii afartan neef uu gaaro ayay zakadu ku waajibaysaa wa fiiha ay fi larbaciin afartankaa neefee arigaana waxaa ku sugan shaatun ri jadacatun aljadaca waa alatii atamat sanatan yacni hal sanay dhammaystiratay waxayna gelaysaa fi sana aaniya oo min adda'ni culimmada qaarna jadacadu waxay leeyihiin sanad waa ka yar tahay markay tahay min adda'ni min adda'ni waa idaha yacni waa nayl lix bilood jirta ayay culimmada qaar ku sheegaan qaarna waxay leeyihiin sanad jir waayo aw haniyatun min almacz ama waxar sanad jira qolada dhehaysa jadacadu waa lix bilood aniyaday sanad ka dhigayaan qolada dhahaysa aljadaca waa sanad aniyadu maxay ka dhigayaan sanadkii labaad waa midii yani sanadkii labaad dhammaystirato mid saddexaad gelaysa oo ah min almaczi aricadka ka mida wa fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo kow iyo labaatan neef waxaa ku sugan shaataani laba ri ilaa ariga uu ka gaaraayo boqol iyo labaatan iyo kow neef halkaa ri ayaa la bixinayaa markuu boqol iyo labaatan iyo kow neef uu gaaro meeqa riyaa la rabaa labaa markaa la bixinaya meeqaa u dhaxeeya afartankii sakadu ay ka soo bilaamatay ilaa boqol iyo labaatan siddeetanaa udhexaysa soo maa siddeetankaasi waa waqsi bimacnaa ilaa boqol iyo kow iyo labaatan ariga uu ka imaanayo ama uu ka gaaraayo laa zaka yani waxaa laga bixinayaa zakadii arbaciinka laga bixinayo waa hal neef markuu boqol iyo kow iyo labaatan uu gaaro ayaa waxaa laga rabaa laba neef waxaa layska rabaa wax aada u yar laakiin insaanka ama bani aadamka in badan waxaa lagu abuuray hanti jacayl nin le boqol iyo labaatan iyo kow neef ayaa wuxuu diidayaa laba rikeliya ama laba neef inuu bixiyo ou la bakhiilayaa bukligeedana uu ku mudanayo cadaab daran wa fii miatayni wa waaxidatin laba boqol iyo kowna waxaa ku sugan alaatu shiyaahin saddex ri laga bilaabo boqol iyo kow iyo labaatan ilaa laga gaarayo laba boqol iyo kow inta u dhaxaysa labadii neef unbaa la bixinaya markii la gaaro laba boqol iyo kow waxaa la rabaa saddex neef oo ariya wa fii arbacu miatin afar boqol waxaa ku sugan arbacu shiyaahin afar ri uma fii kulli miatin markaa kadib boqol walba waxaa ku sugan shaatun hal ri boqolkiiba hal neef waa markaa kadib mar walbay tiradu sii badnaato waxaa yaraanaya soo maaha waxa laga qaadaya waa nuqsaamayaan waxa laga qaadaya sii yaraanaya mar walbay tiradu xooluhu sii bataan ilaa markii dambe boqolkii neef hal neef laga qaado zakada ariguna waa sidaa afartanuu ka bilaabmayaa sidaasaana loo bixinayaa faslun waalkhaliiaani alkhaliiaan waa labada wax isku darsata yuzakiyaani waxay bixinayaan zakaata alwaaxidi hal qof zakadiisoo kale yacni hal qof zakadiisa ay bixinayaan bisabci sharaa'id toddoba shardi ayay hal qof zakadiisa ku bixinayaan idaa kaana almaraaxu waaxidan meesha xoolaha loo hoynayo ama mawrada ay ku hoyanayaan hadduu mid yahay waalmasraxu waaxidan soofidda iyo meesha loo soofinayo ay hal meel tahay waalmarca waaxidan daaqu uu yahay hal meel waalfaxlu waaxidan faxliga uu yahay hal xabo faxligu hadduu yahay min alibil waa awrkaa loola jeedaa hadduu yahay min albaqar waa dibiga hadduu yahay aricadkana waa orgeyga hadduu ido yahayna waa wanka idan faxli baa la yidhaahdaa haddii faxliguna waaxid yahay waalmashrabu meesha biyaha laga cabayana waaxidan ay tahay hal xabo waalxaalibu midka lisayana waaxidan uu yahay hal xabo wa mowdicu lxalbi meesha lagu lisayana waaxidan ay tahay hal meel meeqa shardi waayo toddobadaas haddii la helo hal zaka laga bixinaya hantida isku daran sheikhu raximahullah fasligan wuxuu uga hadlayaa xoolaha hadday isku daran yihiin horta khildada wax la ysku daro fi lamwaal culamadu waxay yidhahan waa laba nooc khildat lacyaan iyo khildat lawsaaf acyaan isku dhex jirta iyo awsaaf khildat lacyaan waxay culamadu ku tusaaleeyeen laba qof oo wax shirko ku ah waxa ay shirkada ku yihiinna shay walboo ka mida ay wada wadaagaan uma kala socno shay walboo ka mid ah waa u siman yihin way wadaagaan tusaale ahaan waxay yidhahdeen haddii maalan qof uu dhinto oo uu ka dhinto afartan neef oo ariya laba laba caruura iyo afartan neef hadduu ka dhinto dadka dhaxlaaya afartankaas neef mau kala soocan yihiin hantidaas ma soo iskugu daran yihiin way iskugu daran yihiin isku darkaasi ma acyaana mase waa awsaaf waa acyaan wa macnaheedu waxa waaye afartankan neef mid walboo ka mida way wada leeyihiin hadday laba qof yihiin maalan waxa wax dhexlaya labadaas qof afartanka neef mid walboo ka mid ah barow ku leeyahay uma kala socno taas waxaa la yidhahdaa khildat lacyaan acyaantii baa isku darsan khildat lawsaafna waxa waaye waana midda hadda laga hadlaya khildat lawsaaf waa middu hadda shiiku halkan uga hadlayo xoolaha waa la kala leeyahay wayna kala soocan yihiin waa la isku darsaday ninkan labaatan neef uu leeyahay kana labaatan neef uu leeyahay nin walbana labaatankiisa neef si gooniyuhu u yaqaanaa oo xoolaha kale waa ka garanaya tanoo kale waxaa la yidhahdaa khildat lawsaaf markii xoolaha la isku daraayo khildat lawsaaf oo hal zake laga bixinayo waa markii toddobadan shardi laga helo shardiga koowaad wuxuu yidhi idaa kaana almaraaxu waaxidan haddii xoolaha meesha lagu hoynaayo ay mid tahay waxaa shardiya xoolahaas isku daran meesha lagu hoynaayo inay mid tahay oo laba meel ama laba mooro aysan kala lahayn hadday maalinkii isla soofaan habeenkii markii la soo hooyana nin walba xoolihiisa uu mooro gooniya ku xaraysto markaa shardigaa waa la waayay mooradu waa ina waaxid tahay waalmasraxu waaxidan soofidda xoolaha la soofinaayo meeshay u soofayaan inay waaxid tahay walmarca waaxidan meesha la daaqayo waa inay tahay hal meel oo xooluhu hal meel u wada daaq doonanayaan waalfaxlu waaxidan faxliguna waa inuu hal yahay meeshay biyaha ka cabaayaanna waa inay hal meel tahay midka lisayana waa inuu hal mid yahay bimacnaa waa raaciga xoolaha ilaalinaya ee lisaya waa inuu hal qof iyo dhammaan wada ilaalinayo meesha lagu lisaayana waa inaysan kala duwanayno hal meel ay tahay sifaadka ama shuruudan maalin walba in la helo miya mase waa fii haalibi sana waa fii haalibi sana waa sida soomkii oo kale aan soo marnay xoolaha markii la leeyahay waa saa'ima waxaa weeye saa'imadu waa inay tahay sanadka badankii ama sanadka dhammaantiisa oo ma tanna waa sidii oo kale toddobadan sifo ama toddobadan shardi waa inay wadaagaan fii haalibi sana ugu yaraan sanadka badankii ama sanadka dhammaantii xaggee laga keenay shuruudan ma shuruud min alkitaab wasunna laga soo naqliyeyba macnaha shuruuddan toddobada ah fuqahada qaarna shuruuddan waxay ka dhigeen shan oo labay ka reebeen waxayna ku jamciyeen hal bayd markii labada laga jaro oo waxay yidhahdeen ina itifaaqa faxlin masraxin ina itifaaqa faxlin masraxin wa marcaa ina اtifaaqa faxlin masraxin wa marcaa wa maxlabin اlmiraaxi khilطun qaطcaa wuxuu yidhi ina اtifaaqa faxlin yani inay waafaqaan ama isku mid ay noqdaan faxliga ay wadaagaan masraxin iyo meesha loo soofinayo waa marca meesha la daaqayo waa maxlabin iyo meesha lagu lisayo almaraaxi almaraax waa midda hadda aan soo marayno waa mooradii khilun qaطcaa waxyaabahaasoo dhan iswaafaqidoodu khilun waa isku dar buu yidhi qaطcan go'naanba waa xoolo la isku dara la dhihi karaa markaa xoolahaasi ama isku daran toddobadan shardi ama shantan shardi oo ay fuqahadu sheegeen waxay yidhaahdeen ukhidat min alcarab ukhidat min aad min caadati alcarab carabta caadadeeda laga soo qaatay bay yidhahdeen carabta agtooda haddii sifaadkan xooluhu wadaagaan waxay yidhahdeen xoolahani waa hal xoolo kale la mid yihiin hantidan ama xoolahan waxay ka dhigan yihiin xoolo hal qof leeyahay oo kale markay toddobadan arrimood wadaagaan ama shanta arrimoodoo la sheegay haddii sifaadkan la waayo carabta uma yaqaanaan xoolahaasi inay mid yihiin markii la leeyahay xoolaha isku daran zakaat alwaaxida laga bixinayaa waxaa laga soo qaaday inay hantidu tahay hal qof hantidiisoo kale inay la mid tahay waxay ku noqon kartaa waa in sifaatkan ay wada wadaagaan shiikha marka wuxuu leeyahy raximah llah waalkhaliitaani yuzakiyaani zakaat alwaaxid labadaa wax iskugu daran yihiin waxay bixinayaan zakada zakaat alwaaxidi hal qof zakadii ayay bixinayaan hal qof sakadiisa ayay bixinayaan markay xooluhu iskugu daran yihiin arrintaana way ku soo aroortay fii xadiidi abi bakrin radia allahu canh oo waxyaabaha uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ama abu bakar uu yidhi radia allahu canhu markuu arrintaa faraya wuxuu yidhi laa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin lama kala lama jamciyo xoolo kala tagsan mana la kala qaadoo lama kala geeyo xoolo kulansan khashyata sadaqa cabsi sadaqa laga baqaayo awgeed dadka qaaraa xeeladaysta oo xoolihii iskugu darnaa ayay markii sakada la qaadi rabo way kala geeyaan ama xoolo marka hore aan iskugu darnayn ayay isku daraan ayagoo sadaqada ka baqaaya taas waa xiila muxarama oo aan bannaanayn maalan labadaa qof xoolaa iskugu darnaa nin walba labaatan neefuu lahaa oo ariya labaatan neefoo ariya markuu leeyahay labadooda markay isku darsadaan sifaadkii toddobadaana ay wadaagaan maxaa laga rabaa hal ribaa laga rabaa soo maaha ilaa hantidu xooluhu afartanay gaareen markii sakada la qaadayo ama ay soo dhowaato wakhtigii sakada la qaadayay nin walba labaatankiisoo gooni ula baxaya markay kala qaadaan afartankii neef oo nin walba labaatankiisa qaato wax zakaa miyaa gooni loogu leeyahay labaatan neef wax zakaa laguma lahan idan maxay u kala geeyeen waa khashyata sadaqa waxay u kala geeyeen cabsi ay sadaqo ka baqayaan awgeed ama way isku keenayaan khashyata sadaqa maalan nin walba afartan u lahaa ama waa saddex nin oo nin walbaahi afartan neef uu leeyahay saddexdooda mid walbaahi maxaa laga rabaa markay gooni u joogaan xoolihiisa hal neefaa laga rabaa saddex neefoo aryaa laga rabayaa soo maa oo nin walbaa waa hal neef waxay leean isku darsanno markay isku darsadaan meeqay noqonayaan boqol iyo boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan maxaa laga rabaa laba miya mise hal halaa laga rabaa markay boqol iyo koob iyo labaatan noqoto ayay laba noqonaysa idan boqol iyo labaatan waa hal neef saddex neef meeshii laga qaadi lahaa hal neefay bixinayaan waxay leeyiin halka xaba aan qaybsanno oo nin walbaahi neefkaasi qaybta uga soo aada ha bixiyo labada neef oo kalena ha noo baaqato way isku darsanayaan marka xoolihii khashyata sadaqa sidaa ma uga dhacaysaa sakadii ma uga dhacayso maxaa yeele waxay xeeladaysteen xeeladaan sharci ahayn waxay sameeyeenna ma aha wax u bannaan waxaa laga hadlayo oo khildada la leeyahy yusakiyaani zakaata alwaaxid waa dad markii hore xooluhu iskugu darsanaayeen sifaadkaana ay wadaageen wax xiiladana aysan ku jirin arrinkooda ama dad u xeeladaysanaya si zakada ay uga cararaan xoolaha u kala geynaya ama isku keenaya kuwaasi ilaahay agtii subxaana wa tacala wax cudurdaara kuma lahan zakadiina sidaa uga dhici mayso waxayna xeeladaysteen xiila hayra sharciya oo la mida xiiladihii yahuudda ay xeeladaysan jireen yahuudu markay markii laga manciyey oo laga xarimay inay ugaarsadaan yowma sabti oo ay shabaakadaha sii daadsadeen yowma sabti maalin axad maalinkii axadana ay la baxeen kalluunka ilaahay ma ugu cudur daaray masew aadaa loogu dhaleeceeyey aadaa loogu dhaleeceeyey dembi waxaan ahayn kamaysan siyaadsan sheegan waa wax ilaahay kugu waajibiyey subxaana wa tacaala ilaahay ma siri kartid mana khiyaani kartid wax walbood ujeedkaagu yahan ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala waxaa la rabaa marka qofka wixii ilaahay ku waajibiyey inuu iska bixiyo usan la bakhiilin laakiin haddii hantida marka hore isku darnayd oo hal xaba ahayd oo dadkani ay ahaayeen dad wax wadaago o wax iskugu darsanaa sifaadkaana ay wadaagaan waxay bixinayaan marka zakaata alwaaxid hal qof zakadiisoo kale ayay bixinayaan wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin